maxamed cali gaasa iyo mas-uuliyiin horey xilal uga haysay gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo ayaa saaka lagu qabtay magaalada gaalkacyo waxaana munaasabadahaas ka mid ahaa mid labada guddoomiye ku-xigeen ee gobolka mudug dhowaan madaxweyne gaas uu u magacaabay ay xilkii kagala wareegayeen labadii guddoomiye ku-xigeen ee horey xilkaas u hayay munaasabad aad loo soo qabanqaabiyey oo ka dhacday xarunta maamulka gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda puntland maamulka gobolka iyo weliba martisharaf kale oo halkaas lagu casumay waxaana halkaas laga soo jeediyey khudbado kala duwan oo ku aadan xil wareejinta wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta ee dowladda puntland mudane cali cabdulaahi warsame oo halkaas hadal ka jeediyey ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiintii hore xilkan u haysay maantana weejisay isagoo oo kuwa cusubna kula dardaarmay in ay bulshada u shaqeeyaan cabdullaahi warsame hadalkiisiina waxaa ka mid ahaa marka ugu horeysa waxaan salaamaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan qiimaha badan leh ugu horeeyaan madaxda labada gole iyo mas-uuliyadda kale ee gobolka iyo saraakiisha iyo dhammaan inta kale kasoo qaybgashay aad baan ii salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca guddiga inaan mahadcelin ballaaran soo jeediyo mas-uuliyiintii dalka wareejiyey labadii ku-xige oo aanu ognahay shaqada dalka ay kasoo qabteen gobolkaana wax badan kasoo shaqeeyey horumarkiisa iyo deganaanshihiisa iyo sidii uu uu hawshiisa gobol ahaan ay uga soo bixi lahaan runtii door weyn ka qaatay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo iyagana aan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan hadda waa caddeeyeen inay ula shaqeyn doonaan maamulka cusub waxayna taasi markhaati ka tahay dowladnimada iyo nidaamka kala wareejinta xukunka iyo kuraaftada kala bedelaya puntland ee caadana ay u ahaan jirtay haddana socotaa inay tahay majority ama niraado qaangaar runtii aynu gaarnay dowladnimada xaggeeda aynu ka gaarnay aad iyo aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa walaalehen waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa oo hambalyanaya labada mas-uuloo cusub ayagona xilka maanta la wareegay waxaan ilaah subxana wa tacaala uga rajeenaynaa ilaah inuu xilkooda ufudeeyo qodobka muhiimka waxa weeyaan wada shaqeyn baa loo baahan yahay gudoomiyaha gobolka iyo ragga ka hooseeya waxaa loo baahan yahay inay si dhow wada shaqeeyaan marka ayaa guul la gaari karaya marka ayaa balanti aynu qaadnay aynu nili shacabkeena kudnaynaynaa shacabkeena dhulkeenana waxaynu ka dhigaynaa meel noloshu ay ka suurtoobi karto nolodaas ay ka suurtoobi karto marka waxaynu gaarkeena marka dardaaranka guud waan kaa weeye waan raba inaan labada mas-uula cusub iyo guddoomiyahaba anigoo magac ay ku hadlaya guddiga aan soo jeediyo anigoo ka dowlad ahaan waxalaala wixii suurtagala inaan la qaban karno ayaan diyaar unahay inaanu idinla qabanno wada shaqayn joogtaana aynu wada yeelano aad iyo aad baa mar labaad maskaxda mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhanka kalena taliyaha cusub ee qeybta booliiska ee gobolka mudug dhowaan loo magacaabay cabdiwaaxid cabdille warsame ayaa isna xilkii kala wareegay taliyihii hore ee xilkaas hayey cabdulaahi shila doole munaasabadda oo ka dhacday xarunta taliska qaybta booliiska ee gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda puntland mudane cabdi cali qarjar wasiirka ayaana halkaas ka hadlay wuxuuna yidhi oo u shaqaynaya ma jiraan inteena halkaa fadhida baa hadda kuraasta ku fadhida ama xilkaayna inagaa laynaga rabaa mas-uuliyaddeena inaan qaadano oo dadka u shaqeyna inagu aan iskala leegi marka sidaynu ku shaqayn karno maxayna maxay tahay qof walba inuu waajibaadka uu leeyahay qaato oo waxaa la maaragtay lagu shaqaynaya iyo wax cad aynun iskuna dhacsanahay meel walba madax bay leedahay madaxda waxaa ka hooseeyaa madaxdeeda ala xidhiidhay madaxduna dadkay xukunto iyadoo hala xidhiid oo kormeer iyo baaritaan iyo maaragtay ha ku samayso tan dadka lagu qaxinayo taliyaha hadda ka hadlayay dadka dadka qaxinaya dad diyaarada dhigaan maaha hawada intay ka soo degaan magaalada kooreeda dhinaceeda intay ku dilaan isla diyaarada kama qaado laakiin hoygay ku hoydaan iyo qofka wiilada u ah iyo qofka keenay iyo kan markuu wax dilay u jeeday ayaa intaas baagarshe ka samaynaya ama dhibaatada ka shaqeynaya arrimaha hadda la rabo welihii wasiirada iyo welihii baarlamaanka iyo way joogaan waxa weeye arrintaas sidii looga bixi lahaa in la qorsheeyo oo barnaamij arrintaa lagaga bixi karo la dejiyo laguna shaqeeyo barnaamijkaas muxuu noqonayaa magaalada intaynu ka degannahay guryaha ku yaal gudahooda waxaa ku jira in la ogaado guri kasta gudihiisa waxaa ku jira iyo waxa usoo hoyda in la ogaado yaa marka arrintaa laga rabaa qayb dawladdaa laga rabaa qaybna dadweynaha laga rabaa qaybta dawladda laga rabo waa fulintii laakiin xogtii waxaa laga rabaa dadweynaha iyo dawladda isku dhufan ayaa laga doonaya meel kasta aan u marno marka ama meel kasta wax kasta aan qorshayne waa hawl inteenaano aynu dadka madax ugu nahay sidii loo gaari lahaa innagu dadna dulmi kuma wadno dadna weerar kuma hayn dadna layn mayno ummadda soomaaliyeed inagu gobol nabadeed baynu u dhignay laakiin gobashii nabadda aynu dhignay oo laynagu taageeri lahaa waxaa ka yimi in nalaku laayo annaga weli sidii gobashii nabad ma ugu fidsan tahay waxaan rabnaa haddana inaan isdifaacno isdifaaca waxa ugu horeeyana waa midnimo haddii midnimo la waayo oo khilaaf jiro khilaafka cid kasta oo cadowa way ka faa'iidaysanaysaa marka hore markaynu wax kasta isku aragti ka noqon cidda markaa shaqaynaysana halala shaqeeyo oo gacana la siisiyo barnaamijyadaas magaalada lagu maarata xakamaynayo amnigeeda golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo kulli waan keenaynaa waan soo bandhigaynaa wax idaacada kaga hadlaynaa ama telefishin kaga hadlaynaa maya waa hawl dawladeed oo innagoo dhan inoo taalo qof walba ay qusayso meeshtaa loogu geynaya laakiin intii fulin lahayd aynu innaga noqono innaga aynu noqono tan hadda taliyuhu uu sheegay oo ah qof baa loo jeedaa qofkii dilayna waa loo jeedaa inta agtaagana waxaa laga yaaba qoryo inay kulligeed hayso marka qofka qofka dilay oo loo jeeday oo degaankii ku dilay oo la ag taagay ama masaajka agti ha ku dilo ama xaafad ha ku dilo ama lug ku dilo ku ujeeday inuu qofkaas la dagaalamo ama qabto ama caybsado maxaa diidaya garawey waa ogeyda sheekh cabdulqaadir qof dadkii dilay dadkaa isu dhiibay ciidama qabanay oo ciidan markaa qoryaysto qabanaya ma jiro kuwa markay ku daalaan kuwa kalaa daba ordaayay ilaa markii dambe la qabtay oo xididkii oo dhan iyo wixii la helay marka haddii la shaqaynayo dadku kalsooni isku qabo sidaasa waxaa loo helayaa qof kastoo wax dilay loo helaya laakiinse dhibaatada jidho oo kii dambiilaha haddaa qabatid oo boolisku matala ku guulaysto ama xog la helo dadka aan laga shaqayn karin waxaa ka mid a odayaasha ugu waaweyna ninka booliska uusan ka shaqayn karin masaajidkii ku tukanayay anigaa aqaan reer hebel wax la yidhaha ku daba joogaa berina isagaa dilaya kii sii daayay baa waxaa laga yaabaa inuu reer hebel ku daba joogo annagaa baraati ku soo aragnay oo inugu dhacday kuwa saldhigyada ku jira oo rebo ka dacwooday odayaashii soo daayay dilay ninkii la xidhay oo la qabtay oo amnigu qabtay odaygii daba ordayey iyo kii kaloo la socday buu dibu dilay marka dadka shaqadiisa in loo daayo oo odayaasha iyo dadka dambiilaha daba ordaya qodobkaa waxaa rabaa dadweynaha aan u sheegaya odayaasha inay ka waantoobaan qodobka kale oo isagoo dhibaatada ah oo hadda shaqadiisii annaga ka wasaarad ahaan iyo dawladda ay ku jira waxaa ka mid ah askarigu askarigu inuu protection helo dawladdu markay shaqo u dirsato hadduu wax sameeyo dawladdu waa ina askariga difaacdo laakiin haddaan askarigii dawladdu ay dirsatay difaaci weydo oo reere iyo odayaal meel mis ku jira ay labadooda isku qabsadaan dawladdu udhexaysa in ayan u kala caddayn arrintaas aan loo kala caddayna dhibaatada in haysatay ka mid tahay laakiin hadda kabacdi waxaa la kala caddaynayaa qof walba waajibaadkiisa
haddaba markii munaasabaddu ay dhammaatay ayaa waxaa ii suurta gashay in aan la kulmo isla markaasna si wada jira u waraysto labada taliye oo ku sugnaa xafiiska taliska waxaana jawaabta ku hormaraya taliyaha xilka wareejiyey oo aan weydiiyey sida uu arko xil wareejinta maanta ka dhacday taliska qaybta booliiska ee gobolka mudug wuxuuna ku jawaabay horta aad baan ugu faraxsanahay inaan xilkaas wareejiyo sababtoo xilku waa meertu nin la dhashay ma jiro ninba marba kursiga nin mar baa la magacaabahayaa kursigan waa fadhiisanahayaa waa laga qaadaya waa banaynaya mid cusub baa fadhiisanahaya markaan anigu la magacaabahayey nin kalea kursiga ku fadhiyey oo la iiga qaaday ana hadda taliya cusub baa lasoo magacaabay runtii walaalkii cabdiwaaxid anigu dadkaan waraystay sida uu yahay waa la amaanay marka waxaan leeyahay reer mudugow taliyaha cusub la shaqeeya oo barakaysta
taliya cabdiwaaxid waxaa tahay taliye cusub oo iminka xilka gobolka mudug ee la wareegay muddo badanna gobolka mudug waad joogto waad ka warqabtaa dhibaatooyinka dhinaca maalna waad la socotaa oo ka jira gobolka maxay yihiin tallaabooyinka ugu horreeya oo kuu qorshaysan oo doonaysa inaa qaadin waxaa ugu horeeya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad shacabkaan salaamaya marka xigta tallaabooyinka ii qorshaysan waxa weeye muhiimadayadana waa askar baanahay boolisa dembiyada la dagaalankooda weeye inaanu la diriro dembiyada noocyadooda kala duwan hadday yihiin kuwo dhagar ah oo qorshaysan hadday yihiin kuwo hubaysan hadday yihiin kuwo anshax xumo ah hadday yihiin kuwo si khayru mas-uula u dhaca ayaanu waxaanu ka dhiganana annagoo shacabkaiga garabsanana inaanu ku duulno oo ka baabi'ino gobolka mudug arrintaas baa noo qorshaysan waxaa kaloo noo qorshaysan shacabku inay nala shaqeeyaan shacab nala shaqeeya maahan waxaan rabnaa annagu inaan shacabka la shaqayno waxaan rabnaa shacabka inaanu wargelino waxaanu rabnaa shacabka inaanu xafiiska iyaga u furno waxaan rabnaa shacabku inay annaga wax allaala waxa ay talo wadaan noo keenaan waxay xogayaan noo keenaan wixii cabasho ay noo keenaan biliiskii shacabku ay isku mulmaan awoodda ugu xoog badan annagu iyo hubka ugu xoog badan aan ku dagaalamanaana waxa weeye cadaaladda weeye cadaaladda weeye taasaanu annaga waxay noo tahay hubka koowaad hadallo badan oo aan rabo shacabka inaan u jeediyo xilliga shaqada aan gudagalo waa ii dambeeyaan hadda saxaafaddana waa salaamayaa shacabka gobolka mudugna waa salaamayaa shacabkana waan aqaanaa anigu waa shacab karti u leh inuu wax meel mariyo waa shacab wax meel marin kara waa shacab arrimihiisa ka adkaan kara waa shacab wax badan haysta waa shacab awood leh waa shacab waxyaalaha ka dhimanna oo yaryarna dhammaystiran kara aniguna waa ku garab taagan waaya cabdullaahi muddo ayaad gobolkan taliya iminka ka ahay waxaa jira caqabado tiro badan oo dhinaca ammaanka si taliyaha cusubna uga faa'iidaysto howlgalna uga sameeya maxaa ka mid a caqabadaha kula soo kusoo wajaabideeda xilkan haysay
horta gobolka waa lix lix degmo ka kooban yahay shan degmo waxaa kama jiraan dhibku wuxuu yaallaa waxaa weeyaan degmada gaalkacyo dhib kama jiro waa ammaan weeye dhibku wuxuu ka jiraa waxa weeyaan gobolka dhibkiisa dhan wuxuu ka jiraa degmada gaalkacyo ku jiraa sababtoo ah waa meel magaalo laba maamul leh weeye dadkiina waxa weeya ma kala oodna oo micnaha derbi udhexeeyaa ma jiro wuu isu gudbayaa dambiiluhu markuu wax sameeyo uu cararayaa baraxday buu gelayaa dhibku horta noogu weyn horta oo aanan waxba oo aanan ka qaban karin ilaa hadda waxa weeyaan waa kaas weeye hadda kolley taliyahuna taliyo cusub weeye dee asagaa laga rabaa qorshihiisa marka tiro qorshaysan ba hadda jeer magaalada ka dhaco dadna lama soo qabto taas maxaad ka oran lahaa waa kaa laftigiisa weeye kana sheega waxa weeyaan dilka qorshaysan wuxuu dhacaa hameen buu dhacaa dadka samaynaya dad labisan oo darees ciidan ku labisan maaha dad qori qori wata oo qori ku hubaysan maaha waa dad shacabka caadiga ah oo basaladaha hoosta ku wata hameenkay isku soo qariyaan qofkay dilaan qorshe oo u qorshaysnaa isla markiina waxay galaan baraxdayay galaan qof kaste ama bamba ha tuuro ama bastada qofka ku dilo waxa dila baraxday buu galaa markuu qofka dilo baraxday buu galaa marka waxa weeye taasna waxa weeyaan halkeeda waxaa laga rabaa taliyaha cusub inuu micnaha qorshe u samaysto waaya cabdiwaaxid daliilkan qorshaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhacaya adiga laftigaagu waad ka warabtaa inay dhacan waad ogtahay taliyuhu wakaa iminka tilmaamaya maxay dadweynaha ku dhaqan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo maxaa ka hadlan karaya waxaa weeye daliilkaas waa wax dhici jiray oo dhacay waa dhibaatooyin jira waxa weeye annaga shaqada haddaan soo gallay waana kuu sheegay hadaayey dembiyaday ka mid yihiin daliilka dhacayaa waa sheegay dembiyada qorshaysan waa la dagaalamanaa shacabkana waa tusanaa waxyaalaha ay iskaga dhicin karaan iyagana waa kala tashananaa iyagana waa iska dhicinanaa waxaanu ballan qaadanaa inaanu iska dhicinno waa niman maafi ah waa niman dembiilayaalah waa niman aan karti lahayn waa niman aan wax ay wataan ay bastooladii wax la mida tahay inkastoo ay dhibaatooyin badan ku geysteen laakiin waxaanu sheegaynaa annagu bastoolad waa iska dhicinanaa shacabka gobolka mudug diyaarado lalayaiyo taangiyo bay gaashaanka ku dhufan jireen waxaanu leenahay annagu inaanu haweenay maalin shaqayno iyaguna aanu iskaashano iyagana cagtaanu maranana haddii ahayd ma waa iska dhicinana ugu dambaynta taladaada ugu dambaysa cabdullaahi ahaan dhankaaga maxay tahay shacabkeeda mudug usoo jeedinaysa
shacabka reer midig waxaan usoo sheegay waxaan usoo jeedinayaa wada shaqayn taliyaha cusub inay gacan siiyaan hawshiisa inay gacan ku siiyaan oo la shaqeeyaan sababta waxa weeyaan booliska xog buu ku shaqeeyaa haddii marka taliyaha cusub aan lala shaqayn waxa weeyaan oo xogta aan la siinin waxa weeye waxba ma qaban karo runtii awoodda dhabta ah oo ka jirta magaalada gaalkacyo waxa weeyaan waa shacabka wey shacabku waa inay la shaqeeyaan taliyaha ciidanka booliiska gobolka mudug oo cusub haddaysan la shaqaynin dulku silsibu u soconaya ha ogaadaan hadday la shaqeeyaan oo xogta la wadaagaan waxa weeyaan dalalku way istaagayaan haddii ilaahay yidhaahdo marka wa dadka waxaan leeyahay iyo taliyaha wada shaqeeya taliyaha dhankiisa waan filaya inuu la shaqayn doono laakiin dadweynaha waxaan ku baraarujinayaa taliyaha cusub inay la shaqeeyaan si ammaanka degmada loo sugo ugu dambaynta tali cabdiwaaxi aduuna maxaad usoo jeedinaysaa shacabka shacabka waxaan usoo jeedinayaa biliiska xafiiskiisa waa idiin furan yahay annagu marka hore annagaa keenana inaan shacabka la shaqayno markaanu tusno shacabka inaan la shaqaynano waxay ku khasbayeen shacabka inay nala shaqeeyaan waxaan leeyahay welcome markii afraad baan ku celinayaa taladiinna iyo xogtiinna iyo cabashadiinna intaba waa qaabilanaa waa isku milmanaa wax wada shaqayntana annagaa hormarinana wax markaanu anagu aanu hormarino baanu iyaguna nagu garab istaagayaan waana u yeeranaa waana u yeeranaa cadowgana waa iska dhicinanaa waana ka adkaananaa haddii lahaydmo weli waxaan ku guda jirnaa wararkii magaalada gaalkacyo magaalada gaalkacyo waxaa ka socota xulidda xildhibaanada golaha deegaanka ee gaalkacyo kadib markii maalmo ka hor madaxweynaha dowladda puntland brofesor cabdiweli maxamed cali gaas uu kala diray golihii deegaanka oo uu weliyo duqii hore ee magaalada gaalkacyo xildhibaanada haatan lasoo xulayo ayaa u muuqda kuwo shuruud ahaan iyo aqoon ahaanba ka waayo aragnimo badan sida la doonayo in ay noqdaan si ay dadka wax ugu qabtaan haddaba nabadoon yaasiin cabdisamed oo ka mid ah nabadoonnada gobolka mudug kana mid a dadka ku lugta leh soo xulitaanka cusub ayaa rediyo daljir uga warramay bal meesha ilaa hadda ay wax marayaan waxaa waraystay weliya cabdifaax cumar geedi oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada garowe golaha deegaanka degmada gaalkacyo waa kii la kala diray madaxweynuhu digreeto ku kala diray digreetadaas ka horna madaxweynuhu wuxuu sameeyey haddiiba halkaa yidhi dadweynaha waa ula shiray iyo maamuladii maamulka gobol waxaa laga maarmaan noqotay in la helo isbedel waxaa isbedelkaasina magaalada waad og tahay oo amni darro badan baa jirtay dilal badan baa dhacay dad muhiim oo halbeera la laayay marka haddii wax la isweydiiyo waxaa waxoo dhan isugu soo urureen in la helo maamul wanaag haddaan maamul wanaag la helin amni iyo horumarnina lama samayn karo marka hadda golaha deegaanku wuxuu ahaa wakiilka shacabka degmadu ahaa iyagaa la rabay inay amniga iyo horumarka degmada ka shaqeeyaan oo mas-uuliyaddaas lahaa daliil halkaa ka timid darteed waa la kala diray golaha xukuumadda oo madaxweynuhu hogaaminayana waxay anfeen in sida ugu dhaqsaha badan aan space badan oo faaruqa la bixin oo dhaqso loo soo magacaabo welihii deegaanka shalay waxaan maqlayay idaacadda iyadoo laga akriyay shuruudihii dadka lasoo xulayo kulley muddadu waa waa kuwa lagu darsanayaa waad iska garan kartaa oo wax soomaali la yidhi soo qaydiyo waktiga iska qaadanaysaa laakiin waxaan filayaa haddii ilaaha idmo in gaalkacyo loo xuli doono dad ku habboon oo maxojecladeeda leh oo inay horumar gaadho ka talin kara oo baahida degmadu leedahay fahmi kara haddii ilaaha idmo inay dhaqso loo soo xulana waa rajeynayaa oo dhaqso ugu dhismo konsulka
nabadoon inta badan dabcan xildhibaanada iyo xulashadooda waxaa awood u leh odayaasha dhaqanka iyo nabadoonada iskale shuruudaha hadda dawladdu ay tilmaantay waa kuwa dastuuriya iyo dabcan sidaan filayo kuwo kaloo loo arko inay dan u yihiin dadka iyo deegaanka oo wax ku-oolnimo badan u leh marka laga hadlayo shaksiga loo baahan yahay laakiin sidaasoo jirta misana odayaal ahaan waxaa laydinku laydinku tilmaamaa inaydan marin dhabbihii loo baahnaa ama shuruud ha noqoto ama aqoon ha noqoto ama waayo aragnimo kaleo qofka looga baahna xildhibaanka noqonayay taasoo ma jirto
horta cabdisaxow wax walbaa waxay leeyihiin ruud ama waddo ay maraan haddii waddadooda waddo aan ahayn lagu kaxeeyana dee dhib badan baa lagala kulmaya caqliga xataa loo fiiriyo wuxuu ka yimaadaa bulshada bulshadana deegaan baa ku yimaadaa deegaankaasaa doorasha ka baxdaa ama qaab xisbiguu ku yimaadaa ama qaab dawladdu inta iyadu maamusho oo xaafad walba oo degmadaa ka tirsan ama deegaan walba oo degmadaa ka tirsan center loo sameeyo oo centerkaa tirakoob dadka lagu sameeyo oo dadku codkooda ay maayar kula soo baxaan iyo xubnaha taladooda maamulaya arrintaasi marka ma dhacdo khaladaadka jiraa qayb waxaa ka ah in la yidhaahdo odayaasha wax keena odayaasha laftooda odayaasha laftooda wax loo dirayo waxaa suurowda inaysan baahida magaalada ka jirta dadkii ku habboonaa aysan keenin oo ay timaado markii shan wiil oo ilmaha dheer oo isku jifi iyo odaya ay u yimaadaan oo xoogaa inuu mid isjiyay u badan tahay hadduu inta tartan shantooda u qabto uu yidhaahdo shantiinu tartama oo shantoodaa midka ugu tayada roon la keeno wiilasha laftoodaba waa qanci lahaayeen dad tayanihina waa soo bixaa laakiin inta badan hadda waxaa wax lagu keeno waa rabitaanka odaya odaga rabitaankiisuna mar walba inuusan asiir noqono qofkii loo baanaa uusan helin baa suurowda
watay hadda dabcan wakti kooban baa loo qabtay xildhibaanada in lagu soo xiro toddobacan shay ahayd baan filaya waktigii dawladdu ama xukuumaddu ay ugu talagashay in xildhibaanada lagu soo dhammaystiro ilaa hadda dhaqdhaqaaqooda cid dhammaystirtay soo xulidii xildhibaanada iyo meel wax marayaan nabadoon maxaad nooga taaban kartaa ugu dambeyn
niyow anigu intaan hadda ogahay addaxoogaanna waa lagu jiray haddana weli warbixiidaa lagu jiraa duruufuhuna waa iska adag yihiin magaalada xaalado aan gobolada kale iyo degmooyinka kale ka jirin baa ka jira waxaan filayaa da dawladdu toddobada beri waxay u qabatay waa waa waa waa dadejin iyo ahmiyadda tasarku leeyahay in la dareemo laakiin weli waxaan filayaa hawshaas dadku qaarna waa ku dhex jiraa salugmooyin qaar xoogaa wax tirsanayo oo salugmooyin jiraana waa jiraan laakiin waxaan filayaa haddii aan la idmo gaalkacyo danteedu waxay ku jirtaa consul kayana anigu consulkaan gaalkacyo u xuli lahaa ama u dhisi lahaa haddii tale laiga weydiiyo ama aan tala ku leeyahayna wuxuu ahaan lahaa sideeda qof magaaladan baahideeda isagu wax ku diirin kale aan wax ka doonayn sida dhakhaatiirta injineerada nabadoonnada ganacsatada waaweyn oo shirkadaha iyo kambaniyada iyo dadka dhaqaalaha macnaha le leh qaybahaas haweenka dhallinyarada marka baahida jirta oo degmada consulku markuu fariisalkaani waa nidaam dejiyaha horumarka degmada nidaamka degmadaani ku horumarayso ciddii dejin lahayd oo dhisaynkaa samayn lahayd oo injineerin lahayd weeye ciddii hawsha fulin lahaydna ay ka soo bixi lahayd oo maayarkii iyo guddigiisii fulin haddaysan marka ahayn dad waxa ay ka shaqaynayaan aqoon u leh oo section walbaa uu ku jiro oo markii caafimaadka degmada laga hadlayo waxa haddaysan dhakhaatiirta waaweyne ku jirin oo aysan iyagu dhisayn garayn dhakhtarka degmadu caafimaadka ay u baahan tahay markii la yidhaahdo waddooyin iyo dhismayaal baa loo baahan yahay ilaan degmadu mar walba waa inay iskuulladii isbitaalladii jidadkii wax allaala wixii dan guud ahaa oo dan degmada hoos imaanaya qaar baa dayacti raba waa dhismo cusub raba waa baahi cusub loo baahanaya la odhanaya waa haddaan injineero tayani ku jirin oo aysan injineeradaasi xadidin iyo sida loo baahan yahay markii laga hadlayo magaalada derisaynteedii iyo nabadgelyadeedii iyo wacyigelintii bulshada haddaan odayaal labadoonadii iyo kalamidkaayoo xilkaska ay ku jirin oo aysan hawshaan u fara dhuudhuuban markii laga hadlayo waxbarashada haddaysan ku jirin mashaaikhdii iyo culimadii iyo doctoorada brofesooradu wixii taga yeelan mayaan waxaa la keenayaa wiil yara ama gabar baa la soo xulayaa ama qof beesha dhexdeeda aan aqoontii loo baahnaa lahayn waxa markii la yidhaahdo marka caafimaadka laga hadlo hadda dadka annaba yaqaanaan caafimaadkii bisay injineernimaa laga hadlayayo jidad midda lama yaqaan marka waxa wax soo saaraa waa maskax koosoo kale waxa laga rabaa waa mashaari maaha shaqaalo dawla maaha wax beela loo qaybsadaba anigu inuu noqon karo uma qabo